waxaa jira mowdic culammadu ay yidhaahdaan dadka qaaliban markay faatixada akhrinayaan khaasatan qofkii degdegaaya waa ka tagaa cinda surca waxaa laga yaabaa in laga taga xarafkaas salaaduna ansixi mayso haddii laga tago markuu qofka ku degdegaya qiraa'ada faatixadana qaaliban way dhacdaa bacd culamaa waxay sheegeen hayri lmaqduubi calayhim markii la dhahayo hayril laamkaasaa axyaanan dadku markay degdegayaan ka boodaan bay yidhaahdeen haddii laga boodana maxaa ka dhacaya lam tasixda sheikhan uu sheegaa ka laasimaysa ma ansaxayso suuraddan suuratu lfaatixa tashdiidaadka ku jira ama shidadka ku jira waa afar iyo toban shid waay guud ahaan suuradda markii basmalada lagu daro bismi illaahi araxmaani araxiim markii bisimka lagu daro madhabku waxa weeye soo maaha bisimka inuu aayadda ka suuradda ka mid yahay bisimka markii lagu daro afar iyo toban mowdic waay ama afar iyo toban tashdiidaad waay tashdiidka haddii laga tago ama shidka haddii laga tago sababta loo yidhi faatixada qiraa'adeedu ma jirayso salaadina ma ansaxayso waxa weeye tashdiidkan ama shidka sidiisaba wuxuu ka mid wuxuu ka dhigan yahay xaraf qofkaasi wuxuu la mid yahay qof xaraf riday uu la mid yahay qofkii shidka rida wuxuu la mid yahay qof xaraf riday arraxmaan ra'daasi shidan maxay ka kooban tahay shidkaani muxuu ka dhigan yahay ra' uu ka dhigan yahay ra' labaaduu ka dhigan yahay waa laba xaraf oo la ysku idqaamay ra' iyo ra' la ysku idqaamay markaas shidkaabaa ka yimi qofkii marka shidka ka taga wuxuu la mid yahay qof xaraf ka taga maxaa yeelay liannahu yaquumu maqaama alxarfi buu yidhaahda shidku wuxuu istaagayaa booskii xarafkuu taagan yahay tashdiidaadka ku jira suurat alfaatixa midda koowaad waxa waaye bismi illaah allah lafduljalaalahaas maxaa ku jira shid waay arraxmaan waa mid labaad alraxiim waa mid saddexaad idan basmalada keliya meeqa tashdiidaa ku jirta saddexaa ku jirta alxamdu lilaah waa afar lilaahi laamkaa dhex waxaa saaran sidaas saaran rabbi alcaalamiin bada maxaa saaran shid ayaa saaran waa shan alraxmaani araxiim ayadana meeqaa ku jirta laba ayaa ku jirta meeqay noqotay toddobo maaliki yowmi اddiin addiin sideed waaye daalka shid ayaa saaran iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa toban ihdina asiraata almustaqiim asiraata maxaa saaran shadaa saaran meeqay noqonaysaa kow iyo toban siraata aladiina aladiina ayadana shadaa saaran laba iyo toban ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaalliin meeqaa saaran labaa saaran guud ahaan markii la isku daro afar iyo toban waayo afar iyo tobankaa shad lagama tegi karo haddii mid ka mida aad ka tagto salaadu ansixi mayso maxaa yeelay liannahu yaquumu maqaama alxarfi ijmaac ma aha masaladaasi waa sida loo badan yahay culammada qaar ka mid a waxay qabaan tashdiidkan waxay yidhaahdeen ka tegiddiisu salaadda waxu dhibi mayso maxaa yeele waxay yidhaahdeen rasmigii musxafka ee asalka ahaa waxay yidhahdeen tashdiidaadkaani kuma qornay yacni laazim ma aha marka tashdiidka waxay leeyihin salaadda waxu dhima laakiin jumhuurtu waxay qabaan tashdiidkaoo laga tago in faatixada ay ku baaba'ayso qofkaasina uu ka dhigan yahay qof xaraf ka tegay laxniga marka qofka uu ku laxninayo fii suurati alfaatixa laba qayboodaa loo qaybinaya allaxnu fi lfaatixa waxaa u qaybinaysaa laba qaybood laxnun yukhilu اlmacnaa wa laxnun laa yukhilu اlmacnaa markii laga tashdiidaadka ayaga waan ka soo gudubnay laxni kale hadduu dhaco suuradda dhexdeeda laxnigaa laba loo qaybinaya qofka hadduu ku laxniyo fii suurati اlfaatixa salaadiisa ama faatixadiisa xukunkeedu waa maxay labaa loo qaybinaya laxni isbeddel macnaha keenaya ama macnaha dulayl ku keenaya laxnun yukhilu lmacnaa macnihii buu dhaawacayaa wa laxnun laa yukhilu lmacnaa iyo laxni macnaha aan dhaawac ku keenayn alawal alawal waa maxay labadii qayb oon sheegnay qaybta hore waa maxay waa aladii yukhilu lmacnaa midka macnaha isbedel ku keenaya faalawalu tabtulu bihi salaa midka hore salaada ayaa ku buraysa walqiraa'atu iyo qiraa'ada labadaba tabtulu bihi alsalaatu walqiraa'a asiga sababtii salaadda iyo qiraa'ada labadaba waa ku burayaan midka hore salaaddu waa ku buraysaa macnaha waxaa loola jeeda haddaad sidaa ku tukato salaadaadu aad ku rukuucdo saa aa ugu tukato salaadaadi baatilo we qiraa'adii faatixada aad akhrisana baatilo we tusaale ahaan siraaط aladiina ancamta calayhim ancamta ta'da ku jirta waa maftuuxa sooma waa kor dhigantaha haddaad akhriso ancamtu calayhim macnuhum isbedelayaa yaa waxa wax u nicmeeya adaa iska dhigay marka kuwaan u nicmeeyaad leedahay waxa wax u nicmeeyanayaa waaye waa allah subxaana wa tacaala haddaad ancamtu calayhim akhriso salaadaadu baatilo waay ama aada hoos dhigto siraaط aladiina ancamti aad tiraahdo bikasri taa salaadu baatilo waayo maxaa yeele laxnigan waa mid macnaha beddelaya macnihii aayaddu isbeddel ku keenaya waxaa ka mid ah laxniga isbeddelka keenaya iyaaka nacbudu inaad kaafka hoos dhigto iyaaka haddaad tidhahdo iyaaki macnuhum isbeddelaya masema isbeddelayo isbedel xoog lahu isbedelayaa allah subxaana wa tacaala ayaad waxaad kula khitaabaysaa aad kula hadlaysaa damiir mu'anasa waa khatar waayo isbedel macnahaaha ku imaanaya waxaa kaloo ka mid a hamsada ihdina siraata almustaqiim ku jirta inaad kor dhigto ihdinaa inaad tidhahdo ahdinaa ayadana waa laxni isbeddel keenaya waxaa kaloo ku jira oo soo gelaya iyaaka tashdiidka iyaa ku jirta iya soo shid kuma jiro labadaba inaad meesha ka saarto takhfiifiso ood akhriso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin inaad tidhaado oo ya-dii shidka aad ka dayso ayadana macnuhu yacni macnuhuna waa ku fasahaadayaa salaaduna baatilay noqonaysaa alimaam ibnu kathiir raximah اllah fii tafsiiri suurati اlfaatixa wuxuu yidhi qara'a asabcatu waاljumhuuru bitashdiidi اlyaa toddobada qiraa'o iyo jumhuuru اlquraa waxay akhriyeen buu yidhi bitashdiidi اlyaa'i ya-da shidkeeday akhriyeen buu yidhi iyaaka in la yidhaahdo ya-da la shido ayay akhriyeen bitashdiidi اlyaa'i min iyaaka ya-da iyaaka ku jirta in la shida ayaa akhriya wa qara'a camr ibnu faa'id wa qara'a camr ibnu faa'id daal baa u dambeeya bitakhfiifiha camr ibnu faa'id ninka la yidhaahdo ayaa wuxuu akhriya buu yidhi bitakhfiifihaa ya-di in la khafiifiyo oo iyaaka la yidhaahdo maca kasri اlhamza ayadoo lala qabo hoos dhiga hamsada la hoos dhigayo hamsada iyaa ku jirta in hamsadina la hoos dhigo ya-dana la fududeeyo ayuu akhriyey wa hiya qiraa'aة shaadaة marduuda qiraa'adaasina wuxuu yidhi qiraa'o shaada ah oo marduudo ah oo la celinayo la dafcinayo w qiraa'o jirta maahan wy ayuu yidhi qiraa'ada ya-da la takfiifinayo la fududaynayo lأnna iyaa daw shamsi maxaa yeelay kelimadda iyaa oo ya-da la takfiifinayo daw shamsi waa iftiinka qoraxda iyaa haddaad tidhaahdo waa qoraxda iftiinkeedii wey haddaad tidhaahdo marka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin macnaheedu waxa waaye daw shamsi nacbudu wa daw shamsi nastaciin qoraxda iftiinkeedaan caabudaynaa qoraxda iftiinkeedaan kaalmo weydiisanaynaa aayadda macnaheedu sidaasay noqone macnahan muxuu noqonayaa معنى كفرية واي ما أهن كلية وباطل ولذلك ابن الحجر الهيثمي رحمه الله في الفتاوى الكبرى وكمدة من أئمة الشافعية كتاب كتاب كيسلر الفتاوى الكبرى وحو يراهدي ترك تشديد إياك نعبد ترك تشديد إياك إياك يأداس الشدك يضل لغتغو ترك تشديد إياك عمدا عالما بمعناه كفر بي ترك تشديد إياك in laga tago iyaaka shidkeeda ya-da shidkeeda in laga tago camdan si bareera looga tago caaliman xaaluu yahay mid og qofka ka tegaya caaliman bimacnaah xaaluu yahay mid macnaheeda garanaya ya-da markii la fududeeyo asoo macnaheeda garanaya hadduu sidaa u fududeeyo shidkiina uu ka tago kufrun gaalnimo waaye buui yacnii qofkii u bareera iyaaka shidkeeda inuu ka tago haddii shidka laga tago macnaha faasidka ahee ka dhalan kara asigoo og hadduu ka tago kufrun gaalnimo waaye buu yidhi arrintaasi lianna aliyaa maxaa yeelay iyaa daw shamsi waa qoraxda iftiinkeeda buu yidhi lianna iyaa daw shamsi iyaa waa qoraxda iftiinkeeda haadaa in qasada daalik arrintaani waxay kufri noqonaysaa hadduu ula qasdo markuu iyaaka leeyahu takfiifinayo hadduu qoraxda iftiinkeeda ula qasdo markaasay kufri noqonaysaa kufri sidee u noqonaysaa qofkan iyaa macnahe iyaa macnaheeda waa yaqaan markii yaada la takfiifiyo wuxuu ogyahay inay daw u shamsi tah asoo macnaheedu ogu haddana ku dhawaaqo u qasday idan macnaheedu waxa waa qof u qasday inuu yidhaahdo iftiinkii qoraxdaan caabudaya soo kufri maahan in la yidhahdo iftiin qoraxaan caabudaya waa kufri shaki ma laha idan markaa ya-da ku jirto iyaaka waa in la tashdiidiyo waay ma bannaana in la takfiifiyo waxay ka mid tahay laxniga macnaha isbeddelka ku keenaya ayay ka mid tahay qaybta labaad waa laxnun laa yukhilu lmacnaa waa laxni aan macnaha khalal iyo duleel ku keenaynin wey laxnun laa yukhilu lmacnaa laxniga noocaana laa tabtulu bihi salaa wala alqiraa'a salaad iyo qiraa'a midna ku buri mayso laakiin waa xaaraam wey walaakinahu xaraam laxnigan waa mid xaaraama in loo qasdo loo bareero laakiin macnahana isbedel yani hadduusan macnaha isbeddel ku keenaynin salaadu ku buri mayso waxaa tusaale u ah daalka ku jiro nacbudu in la kordhigo iyaaka nacbudu inaad tidhaahdo iyaaka nacbuda nacbudu iyo nacbuda macnaha miyay khalal ku keenaysaa macnaha wax khalala ku keeni mayso iyo nuunta ku jirta nastaciinu in la kordhigo iyaaka nacbuda wa iyaaka nastaciina inaad tiraahdo waa laxni laakiin waa laxnun laa yukhilu lmacnaa waa laxni aan khalal dhanka macnaha aan ku keenaynin wey waxaa kaloo la mid ah siraada aladiina saadka siraada inaad fadxiso siraata inaad tidhaahdo saraata inaad tidhaahdo waa laxni laakiin laa yukhilu lmacnaa macnaha khalal ku keeni maayo iyo wixii la mid ah laxniga noocaasa ee macnaha aan khalalka ku keenaynin salaadda ku buri mayso laakiin xukunkiisa waa maxay xaaraam waayo xukunkiisa waa xaaraam laakiin mar haddaana macnuhu isbeddel ku keenaynin salaadda ku buri mayso waxaa jira qismi culummadu isku khilaafsan yihiin qismigaasi wuxuu soo gelayaa meesha shiikha uu yidhi raximahullah ow abdala xarfan bixarfin waana waxna waa ka tilmaamna habeenka darsigaan aan akhrinayno ow abdala xarfan bixarfin xaraf xaraf hadduu ku bedelo wey xaraf xaraf hadduu ku bedelo salaaddu way buraysaa qiraa'aduna way buraysaa labaa loo kala qaadaya haddii xaraf xaraf lagu bedelo xaraf haddii xaraf lagu bedelo ayadoon labada xaraf wax shaqaa isku lahayn isku makhrajna aan ahayn waa saxoo salaaddu way ku buraysaa maalan ra'yi za ra'yi za in isku meel yacni la isku bedelo oo meeshii ra' ku jirta za loo bedelo taasi salaaddu waa ku buraysaa macnahana isbeddelaa ku imaanaya laakiin hadday isku makhraj yihiin xuruufta waxaa jira xuruuf isku makhraja ama makhrajkoodu isku dhow yahay sida addaa iyo addaad da'da iyo daadka labadaasi xaraf aaday iskugu dhow yihiin culammada qaarna waxayba qabaan in laisku bedeli karo labadaa xaraf waladaalliina iyo waladaalliina labada midaa rabta inaad dhihi karto oo da'da iyo da'da da'da la isku bedeli karo daadka iyo da'da in la isku bedeli karo maxaa yeele makhrajkooda aada iskugu dhow yahay iyo saadka iyo siinka ayagana waa isku dhow yihiin culammada qaarna way qabaan in la isku bedelo oo labadaa xaraf la isku bedeli karo xuruufta noocaasoo kalea hadduu isku bedelo oo meeshii siin uu ka akhrin lahaa saad uu akhriyo meeshii daad uu akhrin lahaa uu daa akhriyo salaadda ma ka buraysaa culammada qaar waxay qabaan salaaddu inay ka burayso qolana waxay leeyihiin maya salaadu ku buri maysa maxaa yeelay xuruuftan makhaarijtooda in la kala saaro waa mutacasir bay yidhaahdeen cala alcawaam khaasatan cawaamtu waa ku adagtaa bay yidhaahdeen oo dadka caamadaah waxaad arkaysaa qaar waladaalliina dhahaya daadkii ayaa waxay u akhrinayaan daa waxaana keenaya makhrajkooda isku dhow taasoo kale in la yidhahda salaadaa ku buraysa saxiix maa sida saxiixa salaadda ku buri mayso xuruuftaasi makhaarijtooda isku dhow yihiin ama isku mid ka yihiin in la isku bedelo salaadu ku buri mayso laakiin haddaysan isku makhraj ahayn xuruuf kala duwan ay yihiin oo la isku bedelo hadalka shiikha markaasuu soo gelaya oo abdala xarfan bixarfin ama haddii xaraf xaraf lagu bedelo marka labadaasaa loo kala qaadaya